Hay'adda Bisha Cas ee Waddanka ee Sutaka ee Imaaraadka Carabta ayaa maamulka Puntland ku wareejisay deeq ka kooban qalab isbitaal oo muhiim u ah isbitaalka weyn ee gobolka Bari. Qalabkan ayaa ka kooban sariiro, joodariyaal iyo gaariga loo yaqaano wiiljarka ee lagu qaado bukaanada aan socon karin. Xabiib Rashiid Xabiib oo ka mid ah howlwadeennada hay'adda Bisha Cas ayaa ka warramaya agabkan isagoo sheegay in deeqo kale ay soo gaarsiin doonaan.
waxaan hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabta ee xafiiskeeda puntland gaar ahaan boosaaso uu kaalmo caafimaad ku soo wareejiyey wasaaradda caafimaadka qaybteeda gobolka bari iyo isbitaalka weyn waana sariiro loogu talagalay ee dhaawacyada iyo ee, baahiyaha kale isbitaalka uu leeyahay waxaa kaloo sidoo kale ku jira gawaarida curyaankii insha allah qalab kaloo badanna waa soo socdaa waddada ku soo jira insha allah waxaan rajeynaya inaad nagala wareeg cabdiraxmaan sheekh axmed wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada puntland ayaa ka mahadceliyey agabkan la soo gaarsiiyey
waxaa sharaf noo ah inaan kala wareegnay hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabta oo taageero dhow noo fidisay een aan uga mahad celinayno sida dhow ay noo garab istaageen si gaara inaan maanta kala wareegno alaab qalab ag- agab caafimaad oo muhiim ah oo isugu jira sariiro iyo qalab kaleeto oo een loogu talagalay dadka ay garasa dhaawacyadu soo gaaraan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa agabkan ayaa wax badan u tari doona isbitaalka weyn ee gobolka bari si wax loogu qabto bukaanada kala duwan ee lagula tacaalo isbitaalka